imankaas saa u tacriifsinay ayuu yatanazalu kalaamu lkhadaabiyi uu ku degaya kalaamka khadaabi ama yutanazalu kalaamu khadaabiyi isagaa lagu dejinayo macnaha kalaamkii khadaabina maxaa lagu xambaaraya inuu xasan lidaatihi tacriifinayey tirmidina maxaan ku xambaaraynaa xasan ligayri inuu tacriifinayey qaala wuxuu yihi markaa ibnu salax baa welida qaaladan faacilkeed waladii kii dakarnaahu aanu sheegno labadan dee nooca aan saa isugu geynay yajmacu bayna kalaamihimaa labadaa imaamee khadaabi iyo tirmidi ayuu kalaamkoodii jamcinayaaoo macnaa midna xasan lidaati buu tacriifinayey bal tacriifkaasi hau baahdaba in la yar buuxiyo ama ixtiraaze adugu bal dee wax si uu saxiixii ugama socmo midna xasan ligayrihi buu tacriifinaye xasan guud ama xasan lidaatihi ma tacriifinahayn ee labadaa nooc baana kala baxaysa marka labada nooc loo kala saarana ee wuxuu ku dhowaanayaa xadiidkii xasanka inuu inooga soocmo saxiixii iyo xasankii maya daciifkiiba inoogama soocmo qaala sheekhu abuu camrin tani waa masale labaad ayoo dee bal markaa ayuu inoo ka hadli doonaa oo ku tacalluqsan xagga xadiidka bala daciifka keebaa ama nooca duruqdiisan tacaduday ku kamaya xasan ligayri ku noqonaya tacriifka hore uu kuga rumoobayo iyo dee dacfiga aan ka mahaynba isagu inkastuu tacaduday duruq kala duwan yeeshay aan ka mahayn waa masaladaas ayuu imanka inta dambe kaba hadli doonaa wallah subxana watacaala alcamrin laa yalzamu min wuruudi alxadiidi min duruqin mutacadida kaxadiiثi aludunaani min alraas an yakuuna xasana xasankii baa weli aan kusoo jirnay marka ayn kollay tacriifaadkiisiiyo laba qaybood oo u kala baxayo waan soo aragnay oo xasan lidaatihi iyo xasan ligayrih bal xasan lidaatigu xasannimadu waxay ka timi sanadka daatadiisa ama sanadka naftiisa ayaa xasannimadu ay kaba timi xasan ligayrihina waxa weeye xadiid marka la eego dariiqiisan uu kuba yimi iyada uu dariiq daciifa yahay oo laakiin duruq kale oo xadiidkii lagu wariyey inta loo helay kuwaasi ay dariiqii hore daciifka intay kabeen adkeeyeen markaa dacfigii ay ka qaadeen oy xasannimo martabadii gaadhsiiyeen haddaba dacfi kastaana mid kabma maaha ee dacfiyada qaarkood baa isagu kabmo kaa xasan ligayrihi gaadha marka masaladaas buu sheekhu bal dacfiga kiisa kamaya ee haddii loo helo dariiq labaad ama mid saddexaad iyo loo helo intuu suulo xasan noqonaya iyo duruqda inkastay tacadudo dacfiga aan ka mayne halkii daciifnimo aan sare ugaba kac ahayn ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inoogu sheegayaa marka wuxuu ihi qaala sheekhu abuu camrin sheekhii wuxuu ihi abuu camrin waana ibnu salaax hadduu qaalo sheekhu ha ku daysiiya abuu camrin kunyadiisan raaciya ama magaciisa sheega iye laa yalzamu kama laasimayo oo had iyo goor qaalo sheekhudano dee waa sheekhii m asalka kitaabka lahaa bal alfiyada ciraaqi hadduu sheekhba kaba cabiro ibnu salaax unbu u jeedaa ninka uma jeedo oo dee uu daayo sidaa ku daayo qaala sheekhu abuu camrin laa yalzamu kama laasimayo min wuruudilxadiidi xadiidka arooritaankiisa uu soo arooray min duruqin mutacadidatin duruq tirowday oo tacaduday oo midka adigu ka badan uun taas xadiidku aroorka uu kuba soo arooro kama dhalanayso wadaalika ka xadiidi aludunaani min alraas waaba xadiidkii ahaa aludunaani min alraas labada dhagood madaxay ka mid yihiin kaasba weeye an yakuuna inuu noqdo xasanan xasan inuu noqdo lianna dacfa dacfigii iyo tafaawatu waa kala sareeyaa waa kala tegayaa oo dacfigii baa kala adag oo dacfi isagu dhow iyo mid dhexdhexaad iyo mid aada u liita oo dee isagu meel hoose gaadhay intaba dacfigu waa leeyahay markaa fa minhu dacfigii waxaa ka mid a maa laa yasuulu mid aan suulahayn bilmutaabacaati axaadiidan duruqdan tacaduday ee isaga mutaabacaadkaa hani kabi karahayn xoogeyn karahayn oon dacfi ku baaba-ayn ama ku suulayn baa kaba mid ah yacnii laa yu-ahiru aanu raad yeelanahayn ama aanu ta'hiir yeelanahayn ama aanu wax raadaynahaynba kownuhu anshiisa taabican taabiciyo kaa dariiqaasta daciifka dacfigiisan adag daraaddeed ayuu hadduu xadiid kaloo dariiq kale ku soo arooray uu isagu taabic u yahay waxba uma tarayo oo taas ma ta'hiirinayo ma raadaynayo aw matbuucan ama se aanshihiisa uya mid la raacay oo haddii isagiiba uu xaalkiisu tan yahay durub kaloo la midii hadday ku soo biirto iyaduna dacfigan baa aada u adag oo ma suurin karayso duruqdan tacadudayo oo inuu isagu noqdo ka taabica ah iyo inuu isagu noqdo ka la raacay midna aanay halkan wax raada kuma yeelanayso ujeeddadu dacfigii ma suurinayso wadaalika ka riwaayati lkadaabiina waalmutrukiin waxaabay taas tahay sida kuwa beenaalayaasha waxyaalahay wariyeen kuwa dacfigooda laysku raacay ee matruukiinta ah ee lagaba tegi kaasna waxyaalihii ay wariyeenba weeye oo kaasi isagu ma kabmayo duruqdan tacadudayna waxba uma tarayso wa minhu dacfigii waxaa ka mid a dacfun dacfi yasuulu suulaya bilmutaabacati mutaabaco ku suulaya kamaa idaa kaana raawihi waaba sia isago hadduu yahay xadiidkan kii warinayay sayi alxifdi nin xifdigiisu xun yahay oo dee aan ka baqanaynay inaanu xadiiskii xifdiyin sida kale waa ruux saduuq ah ee laakiin xifdigiisin baaba xun markaa dariiq labaad haddii loo helo ama mid kaleo ka siibo in ka badanba waxay taasi inoo caddaynaysaa oo agteena raajix ku noqonaya xadiidkii inuu xafiday ayaa inoo raajix noqonaysa way adkaynayaan marka wixii aan ka baqanayna soo alxifdi ayaa meesha kaba baxaya iyo xadiidkii inaanu soo xafidinoo dacfigaasi waa mid suulaya aw amase rawaa uu wariye xadiidkii raawigii alxadiida xadiidkii uu wariye mursalan xaaliya isagoo mursala oo xadiid baa isagoo mursala yimi aimada qaarkoodna dee bal waabay dee agtoo haddaanu cillo kale lahayn waabay xujaystaan xadiidkii baa dariiq kale oo ama mursala ama musnada xataa daciif baa ti aan u helay marka horena dacfigu xagga uga yimi waa irsaal kan jiray iyada taasna dariiqani uu kabayaa kale ama tacadudkan duruqdu oo dacfigii meeshii uu ka baxayaayo xadiis la xujaysto ayaabuu noqonayaayoo xasan likayrihi noqda fa ina almutaabacata mutaabacadu tanfacu waxbay taraysaa way anfacaysaa xiinaydin marka dacfigu kaa sahlan kaa dhow ee ama soo alxifdi kaba imanaya ama inqidaaca dee sanadkii ku sugnaa kaba imanaya ama cancano mudalis iyo tadliis raawi kaba imanaya ama irsaalkan kaba imanaya dacfigu noocyadaa markuu yahay inuu kaba iman raawiga fisqigiisii iyo been lagu tuhmaya iyo umkadirkii iyo waxa aanu kaba iman mutaabacada loo helaa waxbay u taraysaa oo markaa waa yurfacu alxadiidu xadiidkii waa laga qaadayaa laga kor yeelayaa can xadiidi dacfi dacfiga dee halkiisii hoose u kuba sugnaa xadiidna waxaa la yidhaahaa uun qaraaru lardi wa nihaayatu safar jabal buurtaba dee dhaadhaceed iyo meelahan sanaaga halka ugu hooseysa ama ay kuba dhammaato waa buurta dhaadhaceed hoose taas xadiid waa la yidhaha qaraar alardina waa la yidhaha macnuhuna waa meeshii hoose ee dacfigahaydee uu kuba sugnaa ayaa xadiidkii waa dacfinimadii ayuu sare uga soo kacayaayo ilaa awjil xusni aw sixati xasannimada amase sixada dirwadeediiyo xaggeedii sare ayaa sare loogu soo qaadayaa oo loogu soo koryeelaya wallahu aclam bal masaladan in yar baan ku yar joogsanaynaa kolley waa dee masale muhimuu sheekhu inoo sheego xaggan axaadiistaas ay isu xoogeeyaanba-a bal waxyaalo dee yar jira ama ta ibnu salaaxa noqoto dee oo markaas dee yar naqdiya meela kuba ama dee khaasatan waxyaalo ay tacaqub meela kaba yimi khaasatan tamhiilkiisa xadiidka ama ibnu kathiir ikhtisaarkiisa wax kaba dhashay labada arrimoodba waan yar wada eegaynaaye laakiin horta ta hore waxa weeyuu sheekhu inoo sheegayaa xasankii kollay laba martabaan u soo aragnay mid waa xasan lidaatihi oo waa tacriifkii khataabiy iyo bal markaa isna wax lagu yar kordhiyo tii ay ku fasireen ama ay ku xambaareen midna waa xasan likayrihi oo tacriifkii tirmidi iyadana waa tii adigu ay kuba xambaareen cumro culimadu ibnu salaaxna labadaa tacriif buu markaas inoo sheegay inuu labadaa nooc xadiidku yahay bal markaa xasan lidaatigu isagu hadal kama taagno xasannimadan idaata waxay kaba timi sanadka naftiisa markaa kaas isaga naftiisa haddii u xoogoobo oo duruq kale loo helo ama dariiq kaloo lamida ama wax ka badan xasannimada sar uga kacaya waa nooca saxiix likayrihi noqda kaasi oo saxiix likayrihi baabuu noqonaya bal noocaasi isagu waa dee xujo oo waa kii uu ibnu kathiirna inoogu soo bilaabayba inuu saxiixa la mid yahay cinda aljamaahiir khaasatan waa nooca xasan lidaatihi da xasan likayrihi guna waa xadiidan daciif ahaa laakiin dacfigiisu saa sheekhu inoo sharxay raximahu llahu tacaala dacfi adag aanu ahayn oo ka dhashay raawiga kadibkii ama tuhmo been lagu tuhmay ama fisqigiisa muuqda kafladiisa muuqatee daahirka khada-iisa badan ee taas ka dhashay aan ahayn ee midka yimi yahay inqidaac sanadkiisa ku sugan ama irsaal jira ama xifdi xumo jira oo markaa kaas ayaa waa dacfi aan weyneyn buu ahaa markaasaa marka dariiq labaad loo helay ama laba dariiq iyo saddex dariiq oo kale duruq tacaduday oo isagii sidiisii kuba yimi ama dee mutaabacaadkii ama shawaahidiiba dacfigii baa suulayo markaa wuu is adkaynayaanoo wuxuu bal markaa noqonayaa xadiid xasana xasannimadna isaga kama iman ee waxay ka timi caabidkan loo helay caabidkan isaga xoogeeyey ee kabay oo loo helay ama suuradan majmuucada ee ka kooban duruqdan tacaduday ayaa xasannimadu kaba timioo waa xadhka yaryaroo dee tamar daraayo laysu geegeeyo markii laysu geeyo laysku xidhay xadhig adaguu noqday oo taasoo kale ayay noqotay arrintu bal markaa taas horta weeye mas'aladu markaas oo iyada dee waa hadal waadix oo cad laakiin maxaa jira ibnu salaax wuxuu ku miisaaliyay dee sheekhu hadalkiisiibuu waa kan isaga cibaaradiisii soo naqliyeen dacfiga duruqdoo tacaduday iyaday jirto duruqdiisii aan haddana ka mahayn mithaal wuxuu uga dhigay xadii xadiidka aludunaani min araas labada dhagood madaxay kaba mid yihiin oo wuxuu leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala duruq tacaduday buu leeyahay oo saxaabada laga wariyey lix iyo toddoba way gaadhaanba asxaabta iyada xadiidkan lagaba wariyey haddana duruqdaasde kole dee asxaabtii ay dadkaa cadadkaa badanba noqdeen dadkii kale kasii warinayana way kasii badnaanayaan oo duruqdu way tacaduday ee haddana wuxuu leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala ibnu salaax duruqdaa tacaduday haba lahaadee laakiin dacfiga maanta adag oo xadiidkaasi mid isagu xasannimo martabadii gaadhaya oo daciifnimadii dariiq kastaaba gooni ahaantiisa u daciifkaa sare uga kacaya ma aha taas wey bal markaa laakiin a'imadii ka dambeysay dee iyadoo rag ka horeeya oo xoogaya ay jiraan oo xataa dee sheekyadiisii rag kaba mida sida ibnu turkumaan iyo amtaashi ay iyaguba xoogeeyeen haddana bal tacaqub baa tamhiilkiisa ibnu salaax xadiidka daciifka in ka mahayn aludunaani min araas uu ku miisaaliyey kollay culimmada qaar way kuba bushiyeen oo waxay dee tahayna iyagoo culimmada ku bushidee xufaadda ahayd iyagu xadiidkan u arkaya duruqdiisa qaarkood inay xoog leedahay saa daraaddeed marka laysu geeyo duruqdiisani ay xadiidkan ay is adkaynayaan oy iskabayaan oo markaa xadiidku calal aqal gaadhayo martabo xasan gaadhayo oo dee marka la eego duruqdiisaas yasay kuba timi kuwa lamid oo aada u fara badan oo dee axaadiiseeda ay xasan ku xukumeenba culimmadu ay jirto ibnu daqiiqalciid oo kale ayaa raggii ku bushiyey ibnu salax tan ahaa iyada ictiraadka kaba keeno oo khaasatan dariiqa ibnu maajaana iyo rijaashiisa waahiqaat ibnu maaja baa ku jira ragga wariye xaafid alcalaa'i ayaa isaguna wuxuu ahaayo isaguna dee waqtigiisii ibnu turkumaan ibnu salax sheekhu ma ahayno waa ka dambeeya lakiin ibnu kaiir buu sheekhu ahaa bal xaafid alcalaa'i oo kale ayaa cibaaradiisu ahayd fi tamhiili bidalika lanadar liannahu rubamaa yantahi bibacdi duruqi ilaa darajati alxasan tamhiilka aludunaan min araas xadiidkaas daciifkan ka min duruqdiisan badanna aanay waxba u tarin miisaal loogaba dhigay nadar baa ku sugan buu leeyo duruqdiista barhkood waxay gaadhayaan darajada xasankay gaadhayaan waana nin dabaqadii ibnu kaiira ninka hadalkaa yidhi waayo ibnu salaax baa mithaal kale dee ibnu kaiirna waa soo ikhtisaariya xafnu xajarna walo uu sheego malaad tirmidi buu bilaabay kol sharaxiisa wuxoogaa kaba qoray wixiina waxaan filayaa inaan laba hayna laakiin markii dambe muu sii wadin adugu muu sii wadinoo markaasaa wuxuu dhaha kitaabkiisa nukat xaashiyada tirmidi ama waa qeybahada ayaa xadiidkan kaga hadlay duruqdiisa oo dhan laakiin wuxuu kusoo talkhiisiyaa kitaabkiisa nukat oo duruqdiisa uu kuba sheega ugu dambeynna wuxuu yidhaha markuu duruqdiisa adigu dee uu sheegsheegayo asxaabtii kala wariyey iyo ciddii kala warisaya bal waxaa jira uu sheego ayuu yidhaha ruuxa munsifkii markuu eego duruqda majmuuceeda maaha mid kasta gooniyaanti marka laysu wadageeyo duruqda majmuuceeda uu eego wuxuu garanayaa xadiidkani asal inuu leeyahay oonu xadiis la tuuro ahayn axaadiis badanna ee culimmadu way taxsiiniyeeno duruq weliba tan ka hooseysay ku taxsiiniyeen waa tu idhaha bal haddaba horta arrintaas baa jirta oo xagga misaalka walow dee la odhan karo ibnu salaax maanta waa nin mujtahida halkan xaafid ma ahaa walow dee aynu ra'yigiisii soo ogaanay albaabka tasxiixaya taxsiinka inta badan inuu joojinayuu awdayay bal markaa dee tani waa ijtihaadkiisii qolada kalena iyagana waa ijtihaadkoodoo walow dee tarjiix loo baahan karo keebaa raajixa la odhan karo haddana dee isagii waa siduu u arkayay inaan duruqdani ka mahayn oonay iyadu majmuucoodani xadiidkan aanay anfacayn taas bayd xadiidkanna albaanisaw kutubtiisa rawahu lqaliilka iyo saxiixu ljaamic iyo silsilatu laxaadiida saxiixa mujalad hore dhammaanba isagu xasanba maaha arrintiisa isaguu saxiix yeelaa oo intaba isaguu ku saxiix yeelaa xagga macnahana aludunaani min araas macno waxa weeyaan xadiidkata laga hadlayay uu xadiidku ku tacalluqsanaa marka weysada ayay ahayd iyo masiixitaanko ujeeddadu fii xukmi lmasxi wey masxigan madaxa la masaxayo ayay la xukm yihiin labada dhegood madaxa oo ruuxu haddaanu biyo cusubba usoo qaadan dhegihiisii oo markaa baqaaya dee almasxi ama gacantiisa uu madaxa ku masaxaya uu mariyo israaciyo iyagii madaxay kaba mid yihiinoo taas weeye waa xukmalmasxi ma haddee kolley wax kasta oo dhanbo culimmadan iyagu kuba taga weysada marka la weysaysanayo madaxa barhkii in lagu kaaftoomi kara ama in madaxa ka mida masxigiisa lagu kaaftoomi karo ee biitifaaqihim iyaga iyagoo taa ay isku waafaqsan yihiin timaha dhagaa ku yaaliya hadday timaa bal markaa ama dhaga ay tima kaba baxaan keligood laguma kaaftoomi karaa ayay odhanayaan waa inay isku waafaqsan yihin xagga markay la noqoto dee tafsiirkii kaba imanayay xaj iyo adigu nusug marka lagaba baxayna taasna waa ijmaacood inaan halkaa waxa kuba sugan lagu kaaftoomi karahaynba baltan waa xukma almasxi ta jirtaa taa weeyo bal waxaan leeyahay waa qeybta hore oo kolley taasi ama kalaamkaasi wuxuu ku imanayaa ibnu salaax ee tamhiilkiisii walow dee taas aan leenahay waa iska masaa-ishan tasxiixa iyo taxsiinka iyo tadciifku waa masaa'il ijtihaadiya oo dee saa daraaddeed bay la isku khilaafi karaa aragtida oo ruux xadiid uu kani saxiix yeelayo ama uu xasan kaba dhigayo ayaa imaam kale u arkayaa inuu daciif yahayoo aanu halkii dee qabuulka sifaadkiisii aanay uba dhammayn ee qowlka ninkana qowlka kale kuma xujo noqon maayo mujtahid mujtahid imaka halkan qowlkiisu xujo kuma noqonayo arrin kalena way jirtaayo dee baltan intaynaan arrinta labaad aynaan u gelin oo ah tani waa masalo nadariyo xadiidku marka duruqdiisu ay dhow dacfigeedu dhow yahay in laay isu tegayso iskabayso haddii dacfigu adkaadana aanay iskabayno waa qowl dee culimmada qowlkoodii laakiin tadbiiq markay noqoto tadbiiqa had iyo goor wax kastaba ishkaal leh ay tadbiiq noqoto ayay dee aimada qaarkood ama culimmada qaarkood kaba dhacda dacfigiyo adag markaa majmuucu duruq kolkol inay xadiidkii ku taxsiiniyaan iyadoo meeshii dacfiga adag yahay oo kaleo dee xadda tadbiiqa kulli khalal waa yimaadaa marka la tadbiiqinayo masaladiio taas bay keenaysaa in waxa weeyaan kolleyna waa nooc tadbiiqa kaba yimi baan filaya aludunaani min araas masaladii waa isla meel dhigeen oo tan laakiin waa tadbiiqii oo kale tadbiiqiiba dee isagii u arkaya inaana imaka axaadiidan ama duruqdani ay dhammaantood iskaba hayn ee intii kalena ama qolooyinka kalena ay u arkan inay iskabayaan bal markaa waxaana idhaahan waxa misaalkan kaga roon in laguba misaaliyo xadiidkii man xafida calaa ummati arbaciina xadiidan xadiidkaas waayaaba xadiid duruq tacaduda isna leh saxaabo kala duwan ay warinayeen laakiin dariiq kastaba dacfigiisu adag yahay saa daraaddeedna imaam nawowi muqadimada arbiciinkiisa isagoo duruq badan inuu leeyahay sheegay ayaa wuxuu yidhahaa xufaadda waxay isku waafaqsan yihiin xadiidkan daciifnimadkii duruq tacdidayna uu leeyahay sababta waxa weeye duruqdan baa dhammaantoodba ama ku isaga been lagu tuhmay ama ku been looba nisbeeyey ama ku dacfigiisu adigii aan ka badbaadin markaa faraha badnan waxba isma kabayaanoo waxba isuma tarayaanoo waa duruq mid kastaaba dacfi heerkii ugu hooseeyey kaba gaadhayo bal miaal ahaan waxay dhahan sida xaafid ibnu xajar iyo iyo misaalka meeshan aada ugu munaasib ahaan la waaba kaa xadiidka man xafida xadiidkiisii bal markaa ibnu haddaba ibnu kasiirna hadalkii ibnu salaax uu soo ikhtisaariyey sadarka ugu dambeeya haddaan eegnana wuxuu kaba ikhtisaarkiisu noqday wayarfacu alxadiidu can xadiidi dacfi ilaa awji alxasni aw isixati oo dacfiga xadiidkiisii iyo halkiisii hoose ayaa xadiidkii sare looga soo qaadayaayoo muxuu soo gaadhayaa xasannimo ama sixo bal hadalkan haddaan eegno wuxuu keenayaa xadiidkan daciifka marka hore ahaa duruqdiisu markay tacaduday inay is-adkaynaysa xasannimo martabadeed gaadhaysa waana hadalka siduu inooguma socday laakiin maxaa uu raaciyey awisixati oo waxaa hadalkan oo kalena lagama fahmayaa oo ama uu keenayaaba lagama fahmaye xadiidkii duruqdii taas ahayd ee iskabtayba bal xasannimo gaadhay haddana haddii ay sadkayso uunoo dee duruqdii inaanay xasannimoba ku ekaanahayne awqaadda qaarkeed sixo gaadhi karto oo markaa xadiid marka horeba duruqdiisu ay daciif ahayd caadidkan loo helay daraaddeed inuu saxiixnimaha heerkii ku gaadhi karo taas baa cibaaradu ayto kolleyna cibaaradu kamay iman ibnu kaiir hadalkiisii ibnu kaiirtu isagu ka hadlayey xadiidkaas daciifka ah inuu xasan noqon karo weeye waana taa uu kala soo hadlayoo waa dacfi suulayo bal markaa in isagii waxa weeye dee mutaabaca anfacaysa tushoo sheegay laakiin ikhtisaarka ibnu kaiir bay tani kaba timi markaa mid waa la odhan karaayo ibnu kaiir wuxuu qabay raximahullahu tacaala xadiidkaasi imakaa dee daciifka asalkiisu ahaa marka duruqta caduday loo helo inuu bal markaa gaadhayo martabadeedba gaadhayo inuu xasannimo xataa ku ekaanen waa qabe waa la odhan karaaye laakiin taas waxaa la odhan laha hadduu cinshihiisii iyo hadalkiisii uu isagu iska dhigtay tahay kol hadday arrintu tahay hadal dee imaam kale uu ikhtisaarinayo hadalkiisii ay tahay dee hadalkiisiina aanay ku soo aroorin kolley waxaa la odhan imaka meeshii imanaysa in la yidhaha waa khalal ka yimi xagga ikhtisaarkii kalaamka hadalka ikhtisaarkiisii kaba yimi waayo ibnu salaax tiisu hadalkiisu iyo waxan uu ikhtisaarinayay iyo masaladii culimmada ay kaba hadashay intaa midna may keenahayn taas weeye oo bal taasna waa cibaaradan awisixa waxyaalaha meesha kuba iman doona cibaaro kale oo ikhtisaarka kaba timina dhowaan baaban arki doonaa bal fiqrada inoo dambaysa oo xagga khalal ikhtisaarka kolley waxyaalaha hadiyo goor ikhtisaarku waa la timaadan kolkolaada kan ikhtisaarinayo waxyaala way dhacaan bal waan arki doonaa cibaaro kale oo iyo iham ama labsi uu kuba sugnaanayo ugaba yimi ikhtisaarka hadalka ibnu kaiir aanu ahayn hadalka ibnu salaax aanu lahayn atirmidiyu aslu fii macrifati alxadiidi alxasan tirmidi isagaa asal u ah xadiidka xasanka ah macrifadiisa iyo garashadiisa oo macnaha tirmidi aada buu u badsaday waa shuhreeye de waa naadir ba xadiid aanu horta hadal raacin oonu darajadiisa sheegitaankeed raacin axaadiistaasna aada waxa ugu badan ama xasan keliya ama xasan wax kale uu raacinayo sida xasan hariiba ama xasan saxiixoo isaguna aada u badan oo laba kunoo meeloodin ku dhow kitaabkiisa kaga soo arooray isagoo xasanun saxiixun yidhi bal markaa cidda shuhraysay heebadisay aadna xaggiisa ugaba faafay waaba tirmidiyo isagaa asal ah fii macrifati alxadiid alxasan qaala wuxuu yihi ibnu salaax baa odhanaya wa kitaabu tirmidiyi kitaabka tirmidi aslun asal wuxuu u yahayba oo dee fii macrifati alxadiidi alxasani xadiidka xasankaa macrifadiisa iyo garashadiisa wa huwa tirmidi alladii kii weeye nawaha kor yeelay ee badiyey bidikrihi sheegitaankiisa waa bidikri alxasan xasanka sheegitaankiisa ee shuhreeyey ee badiyey aada u hadal qaadkiisu markuu kuba batay kor yeelay ee shuhreeyey weeye laakiin maaha tirmidi inuu xasanka bilaabay inuu tirmidun agtiisa uu kuba sugan yahay ma aha wayuujadu waxaa la helayaa fii kalaami hayrihi keyrkii waa tirmidi keyrkii hadalkii oo min mashaa'ikhihi mashaa'ikdiisii iyo sheekhadiisii kaba mida ka axmeda walbukhaariyi waa sida axmed iyo bukhaari oo kale hadalkooda xasanka waa laga helayaayo ujeeddada axmedna axaadiid kala duwan oo xasan ka cabiray waa jirtaa bukhaarina xataa tirmidi baa kitaabkiisa axaadiid kala duwan oo isweydiiyey uu yihi waaba xadiid xasan ah ama kitaabkiisa ha noqoto ama cilaltiisa haba noqoto cilalka weynbe wakadaa man bacdahu ciddii tirmidi ka dambeysay hadalkoodiina lafdiga xasan ama tasmiyadan waa laga helayaa ka daaraquniya sida daaraquni oo kale walimaka halkana ama fiqradana sheekhu wuxuu inoogu faa-iideeyey raximah llahu tacaala horta tirmidi culimada kale xagga marka la eege sheegidda xasanka uu ka badsaday aada iyo aad buu u badsaday markaa kitaabkiisu asal wuxuu u yahayba xadiidkan xasanka ah macrifadiisa isagaa sheegidiisa badiyey isagaa kor yeelay taas baanu isagaanu aad ama istilaaxba hagaag agtiisa uguma sugnaaday istilaaxii ama de waxa weeyaan dadka xaggiis dee adugu dadkii kaleedana ay kuba raaceen sheegidiisan iyo istilaaxan iyo waxyaalo laakiin taasi kama dhigna in aanu dadkii ka horeeyey hadalkooda ku soo aroorin oo uu isagu u bilowday waayo imaam shaykhulislaam ibnu tayma raximah llahu tacaala baa wuxuu yidhaahaa macnaa xadiidku tirmidi baaba taqsiimkan la yimi xasan iyo saxiix iyo daciife culimadii ka horeysay agtooda saxiix iyo daciif unbaabu ahaa laakiin daciifka laba me laba qaybood ahaayo dacfi dhow oo dee markaa aan saus dee ka kala saxiixunbu ka hooseeya ama macnihiisu ahaayo la qaadan karoo lagu camalfalayo waa kan tirmidi xasanka uu ka cabiray kaas iyo dacfi adagoo ama dee liita oo dee kan daciifkan kalea taasbaa dacfigaasbaa laba qaybood ahaa qolooyinkii musalaxa qoray khaasatan cusuurteenan dambe waxa weya barhkoodna qowlkaas dee imaamka ayay iyaguna ku ay yidhaaheen hoose dee wax kaleba soomay qaadin laakiin meesha waxaa jirta sidan sheekuba uu inoo ishaaray tirmidi waa badsadaye laakiin sheekhyadiisii kaba horeeyey iyaguna xasanka way isticmaaleenoo haddaba isticmaalkoodaas baa raggu laba qaybood bay ahaayeen kuwa xasankan umay jeedin oo xasankan dee laynoo tacriifiyey istilaaxooduma inuu shaafici oo kaleba hadalkiisa waa dhacay laakiin axaadiid isnaadkooda xasana uu yidhi ama waa xasan uu yidhi waa axaadiid albukhaari iyo muslim ay wariyeen oo saxiix lidaati ah oo bal markaa isagu may ahayn istilaaxa ma ahayn laakiin axmed oo kale bukhaari oo kale oo kol xasan saxiix uu kaba soo naqliyo tirmidi axaadiidiina laba xadiid oo midna uu leeya waa saxiix kaasna waa xasan uu kaba soo naqliyo yacquub ibnu shaybo isaguna waxaa kitaabkiisa lagaba hayo aada uba isticmaalay oo kale deetan isaguna xasannimada cali bnu madiini bal adigu qolooyin saasa oo dee isaga kaba horeeyey oo xasannimo isticmaalay oo barhkood ay daahir tahay inay dee xasankan ugu jeedaan xasankan istilaaxiga taasna way jiraane tirmidi waa badsaday une bal adigu dad ka horeeyey oo xasannimadan weliba kan istilaaxiga isticmaalay way jiraan kolle waa taa waana taw sheekh halkan inooguba ishaarayo hadalku waa hadal cad laakiin maxaa jira cibaarada ibnu kasiir aan eegna ikhtisaarkiisa wuxuu ka cabiray maka halkan isagoo hadalkiisii laakiin dee wax ikhtisaarinayay walow cibaaradu ti ibnu salaax ay tahay wayuujadu fii kalaami kayri min mashaaikhika axmed walbukhaari macnaa tirmidi sheekhyadiisa dee waxa weeyaan adigu barhkood hadalkooda waa laga helayaa markaa ayuu mithaal uga dhigay sheekhyadii tirmidi axmed iyo bukhaari waa cibaaradan axmed ayaa idna ikhtisaarka khalal ugaba yimi kole xagga hoosena uu dhiganayaaba tacbiiru lmualifu huna yuhim ana tirmidiya min talaamiid axmed maxamalo ka shaakir aad arkaysaan oo waxa weeyaan tirmidi wuu soo gaadhay axmed si fiican baan uu soo gaadhay oo dadkii bal markaa ma dee sheekhiya isaga dabaqadiisiiaba aad buu wax ugaba wariyeyba laakiin haddana lama kulmin oo sheekhiisii ma aha waxuu ka wariyey markaa tirmidi imaka talaamiida axmed maa bukhaari waa sheekhiisii kitaabkiisana waa xakumo badanba axaadiidu ka warinaya way jirtaa dee axaadiis bukhaari isaga kaba wariyey horta laba xadiisii isaguba sheegaana way jirtaa cilaltuna aad buu u weydiiyaayo sa-altu muxamadan iyo qaala muxamadun yobaa kitaabkiisa ciroshaye kitaabkiisa sunantaba kuwa badano maxamedkaasi waa bukhaari waa sheekhiisii muslimna waa sheekhadiisii laakiin saxiixiisa mee jaamiciisaan u jeedaa xadiid keliya axsu hilaala shacbaana liramadaan xadiidkaas ayaa muslim uu ka wariyaayo xadiidkaa keliya ayuu wuxuu muslim ka warinayo sunantiisa ku sugan jira laakiin axmed sheekhyadiisii maaha cibaarada ibnu salaaxna taas lamay socon oo ama dee waxaweya ihaamkaasi kumuu sugnayn ikhtisaarkiibaa ka yimi ayuu kaba yimi oo cibaarada ibnu salaax maxay ahayd waxaa xasanku u dhacayaa xagga hoose waa idiin dhigtay yuujadu fii mutafaraqaati min kalaami bacdi mashaayikhi waadabaqati alatii qablahu ka axmed walbukhaari eeg mashaayikhdiisa qaarkood hadalkooda lafdiga xasan waa dhacay dabaqadii isaga ka horeysay dabaqada mashaayikhdiisa la sinaydna hadalkooda waa dhacay markaa isagoo waadabaqati alatii qablahu buu yihi ka axmed walbukhaari haddaba halkan eeg fii kalaami kayri min mashaayikhi waadabaqati alatii qablahu cibaaradaasuu ibnu kasiir riday markuu cibaaradii riday ama lafdigii dabaqa uu riday oo macnuu ahaa dee sheekhadiisiiyo raggii ay isku dabaqad ahaayeen ama kuwo kaba horeeyey dee bukhaari ina axmed waa sheekhadiisiibuu kaba mid ahay waa kaba sii horeeye ayaa lafdigii dabaqa markuu dhacay ayaa labsigan ama ihaamkan ama ikhtisaarka khaladkan kaba yimo ah in loo qaato inuu axmed tirmidi u sheekh yahay ama tirmidi talaamiida axmed kaba mid yahay halka ikhtisaar buu kaba yimi cibaaradii asalka kuma sugnayn lafdiga dabaqa markuu meesha kaba dhacay ayay mashaayikdiisii iyo misaalkii marka axmed albukhaari noqday ayaa labsigu kaba yimi marka waxaan leenahay tadna waa kolley ikhtisaaraadka kolkol waxyaalaha khadalka kuba yimaada ikhtisaaraadka ama kabadha uu sabab ay uga tahay ikhtisaarku ayay tani kaba mid tahay abu daauud min madaami alxadiid alxasan abi daauud xadiidka xasanka ah madaamtiisa ayuu ka mid yahay madaan waa jamcu madina madinatu shayna waa meesha la filayo in laga helo macnaha waa meesha asal u ah waxan ee hadyo gooruu kuba badan yahay la filayo in lagaba helo oo almakaan aladii yudadna wujuuduhu fiih taas baa la idhaha sida xadiidkii saxiixa ahaa ee dadka kuwa ugu khayrka badan isagoo rasuulku tilmaamayay de waqti yabtaqi lqatla madaanahu macnaa dilkii ayaa wuxuu ka daydayaa meelihii la filayay inuu dilku jiro ama dee laguba dhimanayo o de waa meelihii lagu dagaalamayay oo halkaas ayaa la filayaa de in laysku dilo ruuxuu ku dhinto ama laguba dilo dee markaa uu dhawaaq maqla qaylo maqlaba xaggiisa u cararaya isagoo qatligaas ama shahaado meelaha ka raadsanaya haddaba kitaabka abi daauud dayna waa kaa ina soo yidhi tirmidi waa aslun fii macrifati alxadiid alxasani kitaabka abi daa-uudna xadiidka xasankaa meelaha si badan yahay taas waxaa kaba mid ah sunanu abi daauuda abi daauud sunantiisa ruwina canhu waxaana looga wariyey xaggiisa cibaaradan shalaytaan soo yar hadalnay oo dee aan soo sheegnayba in ruwina canhu annahu qaal oo macnaa abi daawudna aada buu ugaba horeeye waxaa mashaayikhda iyadii ay naga soo naqliyeen oo dariiqooda aan kaga warino nalooga soo wariyey inuu yidhi dakartu waxaan sheegay oo kitaabkayga aan ku sheegay alsaxiixa xadiidkii saxiixa waan ku sheegay wamaa yushbihuhu xadiidka saxiixa kii shabbahayay wa yuqaaribu kuba dhowaana waan sheego dee xasankii oo kale iyo taas ah oo dee waan kuba sheegay wamaa xadiidkii kaana uu ahaaday fiihi isaga dhexdiisa wahmun dacfi shadiidun daran bayantuhu oo xadiidka aada u daciifana kama aamusayee kaa waan caddeeye wamaa lam adkur oo markaa dee wahmun shadiidun buu yidhi haddii wahnigaasi uu mutlaqal wahni uun uu yahay dacfi uun yahay laakiin dacfi shadiida aanu ahayn inuu kaba aamusayo inu caddaynayno awqaada aanu sheegahaynba mafhuumka kalaamkiisa ah waa dacfi adag wuxuu ku sugan yahay na waan caddeeye wamaa lam adkur fiihi wixii aanan sheegin waa xadiidkii aanan fiigiisa ku sheegin shay-an waxbeen kaba aamuso eenan dee wax caddaynoon raaciyo dacfigiisa tilmaamaya aanu jirin fahuwa saalixun kaasi ku suuban ama ku saalixa weeye wa bacduhaa axaadiida dee aan kaba aamusayn dee saalixa kaba cabiray bacdigoodna asaxu min bacdi barh way ka barhka kale way ka saxa badantao iyaga naftoodu way kala xoog badan yihiin ama kala raajaxsan yihin oy kala derajo sarreeyaan qaala ibnu salaax baa wuxuu yidhi bal horta hadalkaa abi daa-uud baa yidhi hore oo saain kolley wuxuu ku yidhi risaaladiisan reer maka uu u diray ee kitaabkiisa uu kaga hadlayay risaaladna maanta dee kutubta maftuunta ahna walow imaka dabacaad ka dhow aan arag laakiin beriya qaarkood xataa dee imaka waqtiya aan dheereen qabla cashir sano oo dabacaad aan arki jirnayba waa dee la madbacaysnaayeen oo way la socotay risaaladaasi way la socotay oo adigu mutuunta qaarkood way la madbaceeyeen gaar ahaanna way u madbaceeyeen iyadoo taxqiiqaad kala duwan leh oo lidfi sabaaq iyo cabdifataax buuquda iyo qolooyin iyagoo ama weliba dabca horena way jirtay adugu bal markaa ay taxqiiqeeda leeyihiin oo dee taa lidfi sabaaq iyo horta taa cabdifataaxan uma arag ee ta lidfi sabaaq oo kale ee mid ka horeysayna way jirtay ee laakiin waa wax iyadna muntashir ahaydbo uma badna waa wax yar maca taxqiiqeeda safxaad macduudunbay iskaba noqonayaan oo uu kaga hadlay kitaabkiisan uu kaga hadlay reer makano markaa risaaladiisi reer maka u diray taas buu hadalkan kuba yidhi qaala ibnu salaax baa wuxuu yidhi wa ruwiya canhu waxaa lagaba wariyey abi daa-uud weeye annahu yadkuru inuu sheegayo fii kulli baabin baab kastaba asaxa maa kii ka ugu sixo badan carafahu ogaaday fiihi fii hada albaab oo tanna waa culimmada qaar waxay kaba soo naqliyeen ama ay shardigiisa kaba dhigeen oo horta markuu axaadiista baabka warinayo baabkan uu dhigtay axaadiistan uu ku soo aroorinayo wixii mowduuca ama baabka axaadiistii ku soo aroortay kii ugu sixo badnaa sixo badnidu waa ka ugu raajaxsanuun oo kalbuu dee saxiix noqonaya ama dee saxiixii sare lidaati saxiix likayri buu noqon karaa bal xasan buu noqon karaa asax lagaba cabiro dee waa wixii axaadiistii mowduucan daliilka loo daliishan lahaa kii ugu raajaxsanaa ugu xooga badnaa ayuu horta sheegaa hadhow hadduu waayo wax dee kaa quwadaalana xadiidka daciifkaaba baabka uu ku soo saara oo suyuudi alfiyadiisa oo kale yarwi abi daauud aqwa maa wajad uma daciifa xaysu hayrahu faqad way markuu hayrku wax kala waayo oo dee taas axaadiistii dee quwada lahayd uu waayo kii daciifka ahaabuu baabkii soo dhiganayaa oo dee fa huwa khayru min ra'yi rijaali cinda ama qiyaaskii iyo bal taasna waa laga soo naqliyay hadalkaa ibnu salaax baa lahaa qultu waxaan idhi wayurwaa canhu isaga xaggiisa waxaa lagaba wariyey annahu qaala inuu yihi waa eeg waa siqata tamriid wuxuu lagaba wariyey inuu yihi wamaa sakadtu wixii aan aamusay canhu xaggiis fahuwa saalixun fahuwa xasan eeg cibaaradii hore ibnu kathiir uu isagu inoo soo naqliyey waana cibaarada nusqooyinka muctamadada ee risaaladiisa kuba sugan ee dee bal markaa imika loo tiirin karo sheekhee dee taa la hayo taasi iyada waxay idhi wamaa lam adkur fiihi shay-an fahuwa saalixun wixii aan ka aamusaa saalix way cibaarada saalix laakiin ibnu kathiir ba wuxuu inoo soo kordhiyey in lagaba wariyey inuu yidhi wamaa sakadtu canhu sakata maahe waa dee imika ti tadani waa tii faacilkee wixii aan ka aamusaa anigu ee aanan waxba raacin xadiidkii fahuwa xasanun waaba xadiid xasan ah ayuu yidhi markaa taas buu yidhi xaafid ibnu xajarna hadalkan ibnu kathiir markuu soo naqlinayay wuxuu ibnu kathiir ka soo naqliyey inuu inuu nusqo ku arkay oo wuxuu yidhaha wuxuu mukhtasarkiisa ku sheegay mukhtasarkan oo kitaabkan aanayno dee ayaa mukhtasarkiisa ah annahu ra'aa fii nusqa nusqo inuu ku arkay wamaa sakatu canhu fahuwa xasan dee kollayna malaha haddii ay nusqooyinka kitaabku iskhilaaf kuba jiray malaha xaafid ibnu xajar nusqadii uu mukhtasarka kaba haystay ayay cibaaradaasi kuba sugnayde inagu nusqooyinkan imika ama dabacaadkan aan hayno guud ahaan cibaaradan ah wayurwa canhu uun maaha inaan anigu nuskan ku arkay risaaladii uu reer maka u diraya taasi kuma sugna imika mukhtasarkan ee cibaaradan unbaa taallo ah wayurwa canhu oo siqata tamriid weliba ah oo de had iyo goor waxay aan la hubin culimadu siqadii kuma soo naqlin jireen bal kolley markaa ibnu salaax waxbuu hadalkan kaba ratibay waana inoo dambeeyaana niqaashkii oo kolley kalaamkeenu taas buu uay noqon doonaaye meesha waxaa taalla abi daa-uud oo inoo sheegaya kitaabkiisan axaadiisteedu say u kala baxayaan iyo dariiqadiisu waxay tahay axaadiista dikrigeed oo wuxuu sheegay horta axaadiista saxiixa inuu sheegayo axaadiista saxiixa intii ku dhoweydna oo saxiixa wixii ku dhowaadee xasankii lidaatii baabuu noqon karaa kaasna inuu sheegayo taa wuu inoo sheegay dee kolley axaadiis badan oo saxiixoo kitaabkiisa ku sugan ama xasanina waa jiraan waxaan u sheegay dacfi adag xadiidka uu ku sugan yahay inuu caddaynayo caddayntu ma kitaabka mise waa meel kale taas niqaashka ibnu kathiir bay inoogu iman doontaa waxaan u sheegay waa masaladan kalaamka culimada iyo khilaafko adigu arrimahoodu uu kuba yimi ama nadar ujuhaat nadarkooda isba khilaaftee isku khilaafeene wixii aanu ka aamusay xadiid buu dhiganaya uu soo dhigtay xadiidkani ma aha saxiix kolley iyo dee bal markaa ma aha kaa ku dhowna ma aha de dacfi aada u adagna ma jiro ee haddii uu aamuso wax hadala aanu raacin xadiidkaasi waa mid saalixa saalixa buu ihi laftiga saalixna waxa weeyaan waxay laba macno ixtimaali kasaysayo saalix lilixtijaaj oo xadiidkii dee xasanka ama saxiixa ahaa waxa weeyaan lafdigan saalix waa la odhanayaayo siyudiba markuu alfaadaha maqbuulka loo isticmaalo uu tirinayay wuxuu kuba darayay bal markaasee xasan iyo saxiix kaba dhaxaysa lafdiga saalix buu kuba soo daray alfiyadiisa oo kale bal markaa lafdiga saalix saalix lixtijaaj waxaa kaluu noqon karaa imika halkan oo dee iyadna culimadooda markay ruwaadda taariikh taraajimtooda kaba hadlayaan iyo waxyaala kuba badan lafdiga saalix macnaa saalix lilistishaad ama lilictibaarba naakani wuxuu u suubanayaa inuu shaahid noqdo inuu taabic noqdo oo ujeeddadu dacfi hadduu jiray dacfeedni xoog ma laha aada uma adka waa dacfigii ku suulaya kii iminkaan kaba soo baxnay mutaabacaad iyo shawaahid haddii loo helo meesha kaba baxayayo in loo qaato ictibaar oo u suubado markaa dee istishaad shaahid inuu noqdo ama taabic inuu noqdo ayuu u suubadaa lafdiga labadaba way keenaysaa culimada qaarkood markaa waa sida dee suyuudi oo kale kolley hadalka nawowi walow qaydiyo meelo lahaa khaasatan sharxu muhadab iyo iyadana waa hadalkiisu tuu keenayay iyo culimo kale lafdiga saalix waxay ka dhigeen saalix lixtijaaj waana imanka ta ibnu salaaxna kuba socon doono dee aimada qaarkoodna waxay u arkeen lafdigan saalix inaanu ixtijaaj unahayn macnuu uu yahay saalix listishaad haddii markaa la yidhaha saalix ixtijaaj waxay ka dhigan tahay axaadiidta uu kaba aamusay eanu waxba raacin waa xadiidkii calaqal xasana ayay noqonaysaa laakiin haddii la yidhaha saalix listishaad oo kale macnaa axaadiidta daciifana inuu kaba aamusaya inoo soo baxaysa ee laakiin dacfigoodu dacfigaa adag ee uu yidhi waan caddaynaya aanu ahayn bal markaa halka inta badan ishkaalku kaba yimi ee marka dambena wujuhaatu nadarkooda ay ku kala tegeen qoloba geesa ay u fasiratay waa lafdigan fa huwa saalix bal markaa waxyaale laakiin hadalkan calaaqalalana waatan inoo dambeeyo qaala ibnu salaax ibnu salaax baa wuxuu yihi famaa wajadnaahu wixii aan helo fii kitaabihi kitaabkiisa waa abi daawuud aan ka helo madkuuran xaalu yahay isagoo la sheegay mutlaqan way macnaa famuda ma wajadnaahu waxaan hello fii kitaabihi madkuuran aan hello kitaabkiisa isagoo lagu sheegay mutlaqan xaalu yahay iyadoo la idlaaqo ujeeddadu aan wax hadalah oo caddayn ah oo ama tadciifa oo u raaciyo aanu jirin bal xal laysa aan ahayna fii waaxidin mid aan kuba sugnay min asaxiixayni labada saxiix kala mid ah walaa nasa aanu caddayna calaa sixatihi sixadiisa axadun axad la ictimaadsadaa aanu caddayn fa huwa xasanun cinda abi daawuuda abi daawuud agtiisuu xasan ku yahay kale waa cibaaro aa aragteen oo abi daawuud waa ka aamusay macnuuna markaa agtiisa waa ku xasan baa meesha taala ama dee barhkoodna ay si raaciyeen abi daawuud iyo mundiribo way ka aamuseen oo markaa kolle dee labadooduba aanay xadiidka kaba hadal mundirido mukhtasarkiisa sunana abi daawuud bay u jeedaan xadiidka markaa waa xadiid xujaa waa saalxamo waa xasana taasi waa isticmaal maaha dad caadiya akaabir iyo aimo kaba dhacday oo baana tan iminka markaa muxuu yidhi ibnu salaax kitaabkii abi daawuude xadiidku hadduu saxiix yahay dee isaga waa saxiix haddii uu dee xadiidkan markaynu eegno dee shuruuddii xasannimada looga baahnaa inta lagaba helay uu xasan yahay waaba xasan isagiina maxaa inoo yaala xadiidkii hadduu daciifiye abi daa-uud ama kitaabkaa ku daciifiye ama meel kale dee kaasna waaba daciifiye meesha waxaa taalla waa xadiidkii abi daa-uud ka aamusay tiibaa wuxuu daabit buu inoogu sheegayaa ibnu salaxo wuxuu leeyahay kol haddii kitaabkiisan uu sheegan yahay aamuskiisaasna uu jiro bal hadduu xadiidku bukhaari iyo muslim midkood ka uu ku sugan yahay dee xadiidkaasi waa saxiix oo dee iyaga taa hadal kama taagno sukuudkan abi daawuud waxba ugama baahnin haddii axad culimadii ka mid ahay dee sixadiisa uu caddeeyeyna oo uu yihi xadiidkaasi waa saxiixna tasxiixaas baan qaadano waxa weeyaan saxiix baan kaba dhigaynaa haddii ba labadaa midna aanay jirin aamuskaa abi daawuudna uu jiro hadalkiisana saalix waa subada marka la yidhaha saalix ixtijaaj xasan iyo saxiixnimo jaanibka uu ka keenay hadii la yidhaha waa saalix lixtijaaj oo kale bal dee intii aan hubnay ama dee yar ahayd ixtiyaadka aan ku gaabsano waa xasan aan idhaahno dee saxiixba waa gaadhi karaa marka agtiis waa ictiraadkii dee uu markaa isaga laguma bushiyey qad yabluqu sixata lah qulna ixtiyaadan markaa xasanan qad jacalahu barhkood baaba idhamay saxiixba agtiisa waa ku noqon karaa in xasan laga dhigaa waa taxakumo markaa jawaabtay barhkood dee ibnu salaax ugaba jawaabayna tahay dee ixtiyaad ahaan buu ugaba dhigo kol haddii labadiiba uu ka dhexeeyo inaan markaa kii sare inuu gaadhayna wax xubaala ahayn balka hoose aan qabano aan xasan cinda abi daawud kaba dhigno taas buu ihi waa hadalkii ibnu kaiir ma ibnu salaax weeye ibnu kaiir baa imaka halkan niqaash leh niqaashkiisaan eegaynaa markaasaan masalada haddana sida u yar wada eegi doon in yar eegi doonaa qultu waxaan idhi ibnu salaax ibnu kasiir baa odhanaya alriwaayaatu riwaayaatka can abi daawuud abi daawuud laga wariyay bikitaabihi sunan kitaabkiisan sunanta kahiiratun jiddan aada iyo aada bay u badan yihiin inagu dee ma joogno heerkaa iyagu ay joogeenoo inagu kitaabkaa laynoo madbaceeyun baan aragnaa iyaga agtooda laakiin sanadkoodaay kutubtan kuba warinayeen sheekhe kala duwanna sanadkiibaa lagaba soo naqlinayay walow mid ay dee aada u mashhuur tahay maanta oo tan inta badan nuskhooyinkan aan hayna riwaayada lagu madbuceeye ay tahay wuxuu sheekhu leeyahay ibnu kathiir riwaayo keliya maaha uunoo riwaayo keliyinama soo gaadhine laakiin riwaayaad kalena way jiraanoo iskhilaafya markaa ay u dhexeeyaan meelo qaarkooda xagga waabatan wayuujadu waxaa la helayaa fii bacdihaa riwaayaadka qaarkood min alkalaami hadal xaggi bal wa min walaxaadiidi axaadiid maa laysa fi lukhraa ta kale waxaan ku sugnayn bacnaa riwaayaadkiisa sida lulu-y oo kale iyo ibnu daasa iyo ibnulacraabiyo maalan wuxuu leeyahay barhkood baa axaadiidka qaarkood hadalla socda riwaayada kalena aanu la socon taasi waa mid bal waxaa la helayaa axaadiidka siyaada ahoo riwaayaadka qaarkood axaadiis kuba sugan ayaa riwaayaadka qaarkood ee abi daa-uud markaa riwaayaadkiisa kitaabkiisa aan kuba sugnayn marka halkaa meesha maxaa imanaya dee kol haddii la leeyahy wuxuu kaba aamusay iyadoo riwaayaadkii barhkood kalaamkii uu kuba sugan yahay midna aanu kuba sugnayn ba shaksiga maxaa ku iman karaa riwaayad ayaad haysataa halkan wax kalaamoo xadiidkan la socda aanu jirin ficlanna abi daa-uud xadiidkan waxbuu kaba sheegay laakiin riwaayadda kale kuba sugan tahay riwaayadda kale kuba sugan tahay taasi iyadu waa mid bal wuxuu ihi weli abi cubayd markaa taasi waxay keenaysaa iyada horta haddaan intaynaan dhaafin dee marka aan leenahay abi daa-uud waa ka aamusay horta riwaayaadkii kitaabkiisa laga wariyo o dhan inaan wada hubsano inay barhkood bay kalaamkii ku sugan yahay barhna kumaba sugnaa inaan wada hubsanoon ogaano markaa wax kalaama oo la soco raaciyay inaanu jirin haddaad riwaayo un qaadato imaka nuskadii kuu dhoweyd oo tira abi daa-uud waa ka aamusay xadiidkan iyadoo jirta riwaayo kaloo kalaam naftiisa xadiidkan uu kagaba hadlay taasi ishkaaliyadaa jirta oo dee bal markaa khada baad halkaa kagaba dhacaysaa haddaad xataa habkan ibnu salaax aad kuba socoto waa mid arrin kalena wuxuu sheego weli abi cubaydin alaajuriyi imaamka abi cubayd oo talaamidii abi daa-uud kaba mid aha waxaa u sugnaaday canhu can abi daa-uuda asilatun fi ljarxi watacdiil asila jarxi iyo tacdiil ku tacalluqsan watasxiixi watacliil iyo tasxiix axaadiista qaarkood la tasxiixiyo iyo tacliil axaadiista qaarkood la tacliiliyo kitaab mufiidin wahuwa kitaab mufiid kitaab mufiida wey macnaa waa masaa'il ajuri ama su-aalihii uu weydiiyey ajuri abi cubayd alajuri sheekhiisii abi daa-uud buu su-aalo weydiiyey su-aalahaasi waa su-aalo ruwaad iyo waxbuu weydiiyeyo jarxi iyo tacdiil bay ku tacalluqsanaayeen axaadiidta qaarkoodna waa weydiiyey oo markaas axaadiidta qaarkoodna uu weydiiyey su-aalina maanta alxamdulilah dee kitaabka waa madbuuca waa kitaab madbuuca kitaabkan uu leeyahy waa mufiid oo kale marka muxuu leeyahay waa hadalku imanka uga waday taasne wa min dalika waa axaadiidta tasxiixa iyo tacliilka uu kuba yimi ama dee kitaabkaa uu kaga hadlay ama ajuri su-aalihiisa uu kagaba jawaabay waxaa kaba mid ah axaadiidu axaadiid iyo warijaalu rag qad dakaraha fii sunani uu sunantiisa kuba sheegay oo arrin kalena waa imanka uu ku baraarujinaya ibnu kathiiro wuxuu leeyahay su-aalaadka ajuri axaadiid uu tacliiliyey baaba jirta oo sunantana kuba sugan halkana aan hadal lahayn halkana uu ka aamusay ajur halkaasna uu kaga hadlay oo kalaam baaba jira dee taasna markaa waxa weeye iyadaa waa wax meeshii imanaya oo ishkaal kusoo kordhayo ruux hadduu yidhaha sunantuun baan qaadanaya iyadoo abi daawud meel kale kagaba hadlay ayuu odhan karaa abi daawud waa ka aamusay abi daawudna kama aamusin laakiin halkan uu arkayo un baanu hadalla socon marka wuxu uhi sheekhu fa qowluhu qowlkiisanu yihi wamaa sakata caleyhi fahuwa xasan wixii uu ka aamusay waa xasan oo dee aanu bal markaan waxa weeye aanu waxa kaba sheegin waa dee laakiin qowlka hadda siiqata tabriid buu kusoo wariyey nusqooyinkii muctamadkaana qowlkaasi kuma sugna baan idhi cibaarada saalixna waxaa lagu fasiri karaa ama saalix lictibaar baa lagu fasiri karaa ama iyada tan hadday tani sugnaan lahayd dee khilaafkan culimada iyo niqaashkoodan iyo ictiraadaadkoodan badan maba yimaadeena nas bay mas'alada ku noqon lahaydoo bal ha lagu khilaafo isaga oo naqdi kale ha kuba yimaadee waxaa la odhan laha abi daawud wuxuu kaba amsay agtiisa xasan buu ku yahay hadalkiiba waa gu ilaaye hadday cibaaradani sugan tahay ee cibaarada dee culimada agtooda kuba sugani waa saalix ama tani waa tan dee siqatu tabriid marka hore uu kuba soo naqliye laakiin imiku yar dee sidii uu gooyey oo kale siqatu jasmi kaba dhiga haddaba wuxuu leeyahay qowlkiisantana waa arrin kale waa niqaash kale maa sakata calayhi fii sunanihi faqad ma waxa weeyaan wixii sunantoo keliya ayuu kaba hadlaye sunanta uu kagaba aamusay aw mutlaqan ama waa si guud oo ama ha noqoto kutubtiisa kale ama ha noqoto su-aalahan laba weydiiye haadaa kaasi mimaa yanbagii tanbiihu caleyh waxyaalaha in laysku baraarujiya ay habboon tahayba weeye watayaqudu lahu in loo baraarugo macnaha ictiraadkiisa ama niqaashka kalaamkiisu waxa weeye khulaasadiisu haddaan eegno soo koobano abi da-uud riwaayaad tacaduday baa kitaabkiisa lagaga wariyey riwaayaadkaasna waxbay isla dheeriyiin oo kalaam axaadiida qaarkood iyo bal axaadiis bay isla dheeriyiin taasi waa mid su-aalaadna wuu leeyahay aan kitaabkiisaba ahayne gooni loo madbiceeyo wax la weydiiyo iyadna axaadiis iyo rijaal uu kaga hadlay oo barhkood kitaabkiisa ay ku sugan inuu kaba aamusayno way jiraan oo kale bal markaa kol hadday taa tahay dee in arrintii horta bal istifsaar buu marka hore la yimid oo wuxuu leeyahay markan uu leeyahay ama lasoo naqliyo wixii aan ka aamusayba waa saalix ama waa xasan san uu isaga inoo soo naqliyey ma waxaa loo jeedaa kitaabkan sunanta uun mise waxa weeyaan waa guud ahaanba isagu ama cilal hajoog dee ha joogo in su-aalaadkiisa ama kitaabkiisa tafarud ama kutubtiisa kale haba noqotee ma taasba mise waa tan ee daahirka kalaamkuna wuxuu ahaa ama hadalku siduu u dhacayay ina kitaabkiisu ka hadlaya sunanta horta inay sunanta taasi noqoto ayay ahayd laakiin wixii kale dee dacfi looga helay meelihiisa kale isaga iyadna waa wax la qaadanaye horta laakiin kitaabkiisuu sifaynaya markan risaalada ee reer makaad marka taasi iyadu waa mid arrinta kalena waa riwaayaadkan tacadude kitaabku leeyahay dee riwaayadu haddii lagu gaabsado ishkaal baa lagu dhacayaaye taasi waxay keenaysaa in de horta la wada hubsado inaanu abi daawuud kalaamba ku lahayn markaa taa la ogaado ayay cibaarada noqonaysaa kalaamka aamuskiisani muxuu noqonayaa bal masaladu waa taasoo imika niqaashka uu inoo muujiyey horta waxa weeyaan waa masalo dee markaynu eegno kutubtan fiqiga iyo ama waxaweyan axaadiidta iyo inkastoo dee in badan kuba soo aroorta marka daliil iyo istidlaal iyo xadiid xujaysigii loo jeedo culimada qaarna ay yidhahaan abi daawud waa ka aamuso agtiisa xasan buu ku yahay bal markaa taasba weeye sababtuna waa hadalkan dee labada weji laguma fasiri karo laguma wji laguma fasiri karo kolle xaafid nu xajarna kalaam fiican buu ku leeyahay oo arrintan daabida kitaabkiisa nukat kalaamkiisa ma soo dhammayn kare laakiin axaadiisu yar qaybiya waana hadalka qayb ka mid ah waxaan filayaa dee isagu markaa hore nuskhada nukat sheekuma hayn laakiin markii dambe mooyaane kitaabkan tamaamulmina albani iyadana hadalka ku soo arooray marka qaybaha hore kitaabka muqadi ama tamhiidaadkiisaas kuba soo arooray walaanu hadalku dhammayn ee kitaab kalena uu tiiriyey laakiin dee waxa weeyaan se kalaamkani wuxuu ahaa dee taasi waa in bidaaya waxa laga yaaba fi bidaayati camalihi bay tahay taas waxa weeyaan waa nokat buu kuba leeyahay tawaduxul afkaarna waa hadalku kuba soo naqliyo dee had iyo goor naskiisa oo dhan buu soo wada naqliyaa wixii kitaabka lagaba hayay sancaani xaafid ibnu xajar naskiisa guud ahaan kitaabkiisa nukate markaa wuxuu qaybiya axaadiida abi daawud kitaabkiisa kusoo aroortay dee mid saxiix way leedaho bukhaariyo muslim ba ay wariya ama saxiix lidaati mid iyadoo aan shardigoodii ahayna laakiin sharda sixay kuba sugantaho saxiix kaloo laakiin aan bukhaariyo shardigiisa ahaynna way leedahay xasan lidaatiina way leedahay xasan ligayri marka weliba wuxuu leeyahay xasan lidaati iyo xasan ligayri aad bay uguba badan yihin taasi waa midoo intaba uu ka aamusaa labadana agtiisa xasan ligayri iyo xasan lidaati abi daawud marka la eego usluubkiisa xujay isagu yihiin labadaba ay yihiinba maxaa kaloo jirta oo kaba aamusa axaadiid dacfi daciifa laakiin dacfigaasi dacfi aada u xoog badan aanu ahayn ayuu kaba aamusaa aamuskaasna dee kolkolna waxa weeyaan iyada arrintan uu ibnu kathiir yidhaabaa jirto isagoo meela kagaba hadlay ayuu meela kaba aamusaya laakiin aamuskii ma xadiidka markan uu leeyahay waan ka hadlayaa ma xadiid kastababa markuu xadiidkii soo arooro mise kol hadduu sanadkaa kol caddeeyo meelihii kale uu ku soo arooray uu kaba aamusaya waxa daahira hadduu mar sanadkii ka hadlo isagoo kitaabkiisii kusoo noqday inuu kaba aamusayo dee kalaamkiina waa u horeeyey marka haddii halkaasuun la qaato iyadoo kalaam xataa kitaabkii ugu horeeyey dee iyadna khadabaa laguba dhacaya marka adigu bal sheekhu wuxuu yidhaha raximah llahu tacala uu soo naqliya abi daawud waxyaalaha dhacay axaadiid dee sanadkooda inqidaac ku sugan yahay kuwa ibhaam ku sugan yahay xadiidkiisa saddexaadba oo taas waanu ka aamusay ibhaamna waa kuba sugan yahay dee tadliis ruwaadeed iyo waxyaalahaasi way dhaceen waanay badan yihiin irsaallo waa jira waa axaadiid daciif oo in yarayn oo xajaanibka kaba timo kuba sugan ruwaad daciifa oo bal dacfigoodu adag yahay oo kitaabkiisa ku suganna waa jirtaa inta badanna kalaama jiro bal markaa in saalix lilictibaar lagu fasiro mooyaane yaa saalix lilixtijaaj haddii lagu fasiro kolley ishkaalaad baa jirta khulaasadu waxay noqonaysaa un aamuska abi daawud keligii xujo maaha keligii xujo maaha haddii bal maalan dee isagii waxa weeyaan uu kaba aamuso oo dee ninkii naaqidka ee aqoonta lahaa uu arko wax dacfi keenayo uu arko siduu imaam nawowiga meelo kuma yidhi walow haddana in badan malaa dee isagoon waqti u helin axaadiisu yidhaha abidaawud waa ka aamusa agtiisa markaa xasan buu ku yeetaa uu yidhaha haddana waa suu yidhaha axaadiis baa ku sugan daahirata dacf oo la arko abidaawud wuxuu uga aamusay inay tahay arrinkeeduba waa ma qarsoona ee dadku way iskaba garanayaan taa ugaba aamusay bal markaa saa daraaddeed in lagu kaaftoomo uun ama lagu kadsoomo uun aamiskiisa maa ninkii naaqidkaana waa inuu hubsado eego dee ka kale inaga oo kaleina bal uu eego dee culimmadu waxyaalihi ay yidhaaheen oo uu ka aamusay abidaa-uudun xujo keligeed maahe bal in cid tasxiixisay ama taxsiinisay ay jiraan ama tadciifisay taa bal in la helo taa la baxsiya laakiin gaar ahaan aamiskiisani xujo ma aha kitaab masaabiix libagawiy bal kitaabka masaabiix ee bagawi uu leeyahay isagana waa wax yaroo ictiraad oo xagga istilaaxiisa kaba yimi bay sheekhadu ay culimmadu halkan kusoo dhigtaan qaala wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waa ibnu salax baa odhanaya wamaa yadkuru wuxuu sheegaya albagawiyu bagawi bagawina waa imaam aada u macruufa adoon saalixana ahaa caalim ahaa xadiid iyo fiqi iyo tafsiir intabana kutubtiisa maanta iyadoo kutub weliba aada u heer sare ah ay wada madbacaysantah oo kitaabkan sharxu sunno oo kale iyo kitaabkan masaabiix ee mishkaatulmasaabiixna tahdiibka uu yahay iyo bal matalan tafsiirkiisa macaalim tanziila isaguna madbuuca tahdiib kitaabkiisan weyne isna fiqiga shaaficiyadee markaa usuushiisa kaba mida ama kutubta cumdada ilmaha muhadaba tahdiib waa adigu imaam saas ahaayoo shan boqol iyo lix iyo tobankii dhinto xuseen ibnu mascuud baa la idhaha bal imaamkaas baa kitaabkiisa masaabiix wuxuu le wuxuu ku sheegayo ah min ana saxiixa saxiixu ma akhrajahu wixii bukhaari iyo muslim ay soo saareen inuu yahay aw axadumaa midkood wa ana alxasana xasankuna ma rawaahu abu daauuda watirmidiy waashbaahuma abu daauud iyo tirmidiya ashbahdood sida nasaa-i iyo ibnu maaja iyo waxay soo saareen inuu yahay fahuwa kaasi istilaaxun istilaax weeye khaasun gaara oo kitaabkaa u gaara oo laa yucrafu aan la garanayn ila lahu saaxib masaabiix mooye ama baqow mooye cid kaloo istilaaxa ku dhaqantayba aan la garanahayn waqad ankara calayhi nawowiy tan iyada waqad ankara calayhi nawowiy hadalkii ibnu salaax maaha waxaa le waa hadalkii waxa weeyaan ibnu kathiir waxaa ku bushiyey oo ku inkiray arinka annawowiyu dalika waa istilaaxa uu samaystay sababtuna waa alimaam fii bacdiha waxaa barhkeed ku sugan axaadiidta sunaanta min alaxaadiid almunkarati axaadiid alinkaraan halkana maxay tahay oo ujeedadu ay tahay imaamkani kitaab masaabiix la yidhaah buu leeya oo waa la madbiceeyo isagoo afar mujalada lagu madbiceeyey kitaabkan mushkaat lmasaabiix ee koley taxqiiqeedna albaniyo uu leeyahay isaga ninkaa khadiibu tibrisi tahdiib buu kitaabkan u yahay ee maaha kitaabkii sheekha koley shuraaxna labada kitaabba way leeyihiin oo deeta markaasoo barhkood ay madbuuc yihiin khaasatan mushkaatku marka istilaax gaar uu leeyahay istilaaxaas waxa weya axaadiistii waa wariya axaadiidka saxiixaynna uu warinaya axaadiid asxaabu sunna leeyihiinna uu warinaya haddaba halkuu xadiid kasta imika markuu wariyo bukhaariyo muslim ku sugan rawaahuulbukhaariyo ama muttafaqun caleyhi ka odhan lahaa ayuu cibaaro dhigtay saxiix cibaaradaas macnana wuxuu uga jeedaa xadiidkani saxiixayn ayuu ku sugan yahay ama mid ka mid a axaadiistii asxaabu sunani wariyana halkuu mid kasta rawaahu abu daawuud ama tirmidi ama uu israacin lahaa ayuu cibaaro dhigtay xadiidkan ibn alxisaan ama xisaan ha yidhaaha ama xasan haba yidhaahee dee kuwa